bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dal sanadiheesana waxaa caawa ugu waaweyn dowladda federaalka soomaaliya oo dalka ka mamnuucday isticmaalka adeega qamaarka dowladda federaalka oo ka warbixisay xaaladihii ugu dambeeyey ee dadaal waa daadadka dadka ku dhintay xaaladda inliino iyo roobabka ka da-ay gudaha dalka taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed oo xarig ka jaray saldhigga degmada xamarajab oo dibudhis ballaaran lagu sameeyey beesha caalamka oo si adag uga hadashay xaaladda cakiran ee puntland ku dhowaad afar boqol oo qoys oo saameeyeen fatahaadaha webiga oo loo qeybiy gargaar raashin ah maamulka haweenka maamulka isii khaatumo oo bilaabay olole ay ku dhex waa ay ku dhexdhexaadinayaan mucaaradka iyo xukuumadda puntland munaasabadda lagu dabaaldegayo sanadguurada saddexaad oo kasoo wareegatay aas-aaska dugsiyada gaarka loo leeyahay oo muqdisho lagu qabtay wararka dibadda waxaa ugu waaweyn hogaamiye xamaas oo sheegay in heshiis xabajoojin ah uu soo dhow yahay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen talaadaha taariikhduna ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha kow iyo tobanaad nofembar sanadka laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada dhegeystayaal warkii habeen reedo dalsan oo faahfaahsan uguranaynu ku bilownay dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka warbixisay xaaladihii ugu dambeeyey daadadka ilniino iyo tirada dadka ku dhintay gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in daadadka ka dhashay xaaladda inliino ay ku dhinteen kontonin shan qof waxa uu sidoo kale uu sheegay inay baabi-een laba boqol oo kun oo daragyo ah oo dalka ku yaalay gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda federaalka ee dadaalo dadka weli gurmad ku baahan gurmad lagu gaarsiinayo sidoo kale waxa uu tilmaamay in ay jiraan magaalooyin ka mid ah gobolka gado oo weli xaalad adag ay ka taagan tahay adihii dalka ka dhacay ee maalmahan aan runtii ku howlanayn kuwaasoo ka dhacay gobollada dalka guud ahaan dalka soomaaliya waxaan rabnaa inaan ka hadalno xaaladii ugu dambeeyey iyo waxqabadkii iyo wixii nagu soo kordhay waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno hay-adda maaraynta musiibooyinka sodma waxay gaarsiisay ilaa iyo toddoba kun oo qoys ayay gaarsiisay oo magaalada beledweyne ay maanta ugu dambaysay wax waxaan gaarsiinay magaalada doolow waxaa ka dilaacay meelaha qaarkood shubanbiyoodkii waxaan gaarsiinay dawo iyo marakaneeco waxaan runtii idinla wadaagaynaa saamayntii ay nagu samaysay waxay maraysaa hadda hal milyan shan boqol afartan iyo shan kun oo qofood ayay saamaysay waxaa wadarta ay mataqaanaa barakicisay ay sii gaaraysaa ilaa iyo toddoba boqol oo qof ayay sii gaaraysaa dadka ku dhintay waxay kor u dhaafeen ilaa iyo konton iyo shan wadarta hantida ku burburtay waxay gaaraysaa ilaa iyo lix kun oo hanti isugu jirto beeraha ku burburay ama mataqaanaa ay saamaysay biyobaxadu ilaa laba boqoloo kun oo hegtar ayay maraysaa runtii waa intaan ka hadlayna beero waxaa waaye hirshabeelle laakiin waxaa dhici karayso gobollada kalentoodna waa la mid warbixin guud ayaana ka sugaynaa buundooyinkii burburay waa labadii buundo oo baar dheere iyo buur dhuubo luuq oo buundadeeda runtii iidana ay cabsi ay ka jirto meelaha ugu daran ay saamaysa xaaladda fatahaaddu gobolka gado waa luuq baar dheere doolow buur dhuubo iyo ceelwaaq gobolka jubbada hoose dhoobley afmadow gobolka jubbada dhexe jamaame saakow gobolka baay baydhabo buurhakaba qansax dheere bardaale gobolka bakool waajid iyo xudur gobolka hiiraan beledweyne gobolka mudug gaalkacyo qorshaha hay-adda ee sanadka inta ka dhiman waxaa qorshaheennu yahay inaan gaarno ilaa laba boqol oo kun oo qoys oo aan gaarsiinno raashin iyo dawo iyo marakaneeco iyo tiindhooyin wax allaal wixii la heli karo deegaamaynta waxaan rabnaa runtii inaan ka hadalno iidane xaaladda deegaamaynta meelaha biyomareennada ah waxaan aragnaa meelaha biyomareennada ah oon horena uga dignay inay weli ay jiraan
codkaas waxa uu ahaa guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin oo faahfaahin ka bixiyey xaaladihii ugu dambeeyay dadka ku dhintay fatahaadaha dalka ku dhuftay markana dowladda federaalk soomaaliya ayaa dalka ka mamnuucday isticmaalka abka khamaarka ee wanka sbiid dowladda federaalk ayaa dalka ka mamnuucday adeegsiga iyo sidoo kale isticmaalka khamaarka wanka sbiid oo si weyn ay u isticmaalaan dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka kuwaas oo la sheegay in ay lumiyeen lacaga farabadan islamarkaana sidoo kale horseeday sida dowladda federaalk soomaaliya ay sheegtay cunista lacago qamaar ah oo xaraan ah guddiga qaran ee ka hortaga la dagaalanka dhaqidda iyo sidoo kale la dagaalanka maalgelidda waxaa loogu yiri argixisada ayaa go-aamiyey in dalka laga mamnuucay wanik speed waxayna sheegeen in guddiga in qamaarka shareecada islaamka uu ka hor imaanayo sidoo kalene saameyn uu ku yeeshay dhaqaalaha dalka qoraal ka soo baxay guddiga ayaa waxaa lagu amrayay shirkadaha bixiya adeegyada lacagta ee moobilada iyo sidoo kale cid kasta oo bixisa adeega maaliyadeed inaysan la macaamili karin shakhsiyaadka iyo shirkadaha ku lugta leh adeega wanexbidka ama sidoo kale abka loo yaqaano wanexbidka oo ah mid qamaar ah taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa xaliga ka jiray saldhigga degmada xamrajab oo dibudhis balaaran lagu sameeyey faadimo cabduqaadir ayaa warkan faahfaahinaysa
waxaa xarigga laga jaray taliska saldhigga booliiska xamar jajabkaasoo lagu sameeyey dibudhisii dib u dayaactir kadib munaasabad xarigga looga jiraya ayaa lagu qabtay xarunta taliskaasi iyadoona madashan ay goobjoog ahaayeen taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed taliyaha qeybta guud ee booliiska taliyo hore ciidanka booliiska sareeyagaas xaamud saraakiisha qeybta weli oo cadde taliyaha saldhigga qeybaha kala duwan ee ciidanka booliiska soomaaliyeed maamulka gobolka banaadir xildhibaana ka socday federaalka iyo dowlad goboleedyada bulshada degmada xamar jajab iyo mas-uuliyiintooda fanaaniinta kooxda heegan banda muusigo iyo marti kaloo madasha lagu casuumay xarig jarka kadib gaashaanle daawud axmed caraale taliyaha qaybta weli oo cadde oo ugu horeyn hadlay suno dhoweeye madaxda ayaa waxa uu sheegay in tartan adag uu ka jiro saldhigyada weli oo cadde ayna sii wadayaan waxqabadyada sidaan oo kale ah yadaan u faraxsanahay inta aan joogno inaan wax muuqdan aan qabanno berri markiin laka bedelana wax muuqdan laka bedelo oo taariikhduna sheegto mid aan rabno taas kaliya waxay kaga bedelan tahay qofku hadduu hooyo yahay wax kastuu fahmi karaa baahiduu fahmi karaa meesha laga jilacsiyu fahmi karaa marka ayadu waxay noo taha rol model noo tahaba kii hore aan dhisnaan fakarka waxay ku lahayd kanna fakarkeeda badhamada iyadaa keentaba inta lagu guda jiray munaasabadda waxaa lasoo bandhigay muuqaal ka hadleeyay gaashaanle raxmed salaad maxamed raxmed sandheer oo ah taliyaha saldhigga booliiska xamar jajab tan iyo markii ay joogtay isbedelada ay saldhigga kusoo kordhisay aan jeclahay oon sideedaba ii daacad tahay meeshii aan wax ku qabto ama aan joogo in meel qurux badan ay ahaato saldhigga laba biloodaa ii dhimaatay bishii saddexaadaa ii socota markii koowaadna maahan marja waa markii saddexaad markastoo la keenana waxbaan ka bedeli jiro hadba intii markaas karaankeyga dayactiraan ku sameyn jiray mar isteeb isteebaan u dayactiri jiray maalintaani mid ilaahay haddana weli waxaan ku mashquulsanaa saldhigga quruxdiisii iyo si qeyb ama saldhig u qalanta meel bulshada degmada xmarjab ku nool loogu adeego anigana aan taliyo ka ahaado dadka ugu adeego inuu noqdo ayaan ku fikiray inaan feeskii koowaad ee ah inaan oobigay iyo xabsigii dib iyo dayactir ka sameeyey iyo darjiimooyin iyo derbiyadii oo sida loo dhisay aan weli wax dayactira aysan helin aan dib usoo dayactiro waxaa la gudagalay khudbadaha iyadoona halkaasi ay ka hadleen mas-uuliyiinta islamarkaana waxaa ugu horeeyey xubnihii xildhibaanada ee ka kala socday federaalka iyo dowlad goboleedyada tali waxaa codsanaynaa maadaama la arkay waxqabadka haweenka ku jira ciidanka booliis qaybahooda kala duwan in isbedel aa aragno intaan nooga bataan taliyaasha saldhiga intaan nooga bataan dalacsiinta qabad waxaan leenahay insha allah taliyayaasha kale degmooyin saldhigyada kale inay ku daysadaan booliiska waa lafdhabarta amniga booliiska la-aantiis waddankan amni lama heleen
maamo jawaahir baarqab gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir iyo gudoomiyeyabahoo ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir ayaa waxay taliya raxmi ugu hambaliyeeyeen tallaabada horumareed ay samaysay
taliyow raxmo iyo gabdhaha lamidkaana ha loo roonaado maaragta ha la dhiirogeliyo inta maaragta ay jecel yihiin inay la tartamaan rag ha lagu dhiirogeliyo hadduu ilaah yidhaahdo dabcan meeshaana dhiirogelinay ku timid gabdhaha la dhiirogelinaye iskaba iman xaqiiqata hadalkay waxaan rabaa inaan kusoo koobo dhammaan waa mahadsantihiin sareeye gaasxaamuud taliyii hore ciidanka booliiska soomaaliyeed xilli uu hadlayay waxa uu si adag uga hadlay roobabka ka da-aya muqdisho isagoona sheegay in muhiim ay tahay in loo gurmado dadka danta yar uu saameeyey roobabkan maadaama xilli roobaadyo lagu guda jiro
rabaad inaan marka hore aan ku horumaro xaaladaha fatahaadaha dalka ka jira gaar ahaan qeybaha idinka hadda aad joogtaan ee banaadir ee roobabka dhibka keena horta ilaahay inuu roob kheyr qaba noogu bedelo idinkana booliis ahaan aad qeybtiina ka qaataan dad badanaa maarata markii roobabka ay da-aan oo runtii yacni aan saldhigyada in laga baxo oo banaanka la aado dad badan la gacan siiyo taas waa ku talinaa waa shaqadiina waa adiga qof oo ku yiri waa salaada tuko dee awalba waa tukanaysa adi marka marka wadakir fa ina dikraa tanfac almu'miniin waa marka marka markaan idin leeyahay yacni gacan hala siiyo dadka dhibaataysan fatahaadaha weliba waayo roobabka mararka qaarkiis xilliyo dambu oo aan qofna soo jeedin oo aan tabar badan jirin laakiin habeen imaanay idinka dalkan usoo jeeda dowladda la sheegaya waa booliiska soomaaliyeed haddaan dowladka soomaaliyeed uusan asaga noqonin booliis capable ah oo wax fahmaya wax garanaya nadiif ah hadduusan noqonin waxaa waay hataa waddanka dowladda ma- ma- ma ka imaan karto marka taasaan idin leeyahay sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gaashaan la sare mahdi cumar muumin taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir
iyadoona shaqadii eh, laga rabay oo ahayd inay bulshada wax ka qabato oo amniga wax ka sugto oo ay dadaasho oo ay muujiso wada shaqaynta degmada iyo hay-adaha kale amniga ay la leedahay waxay ku dartay inay kala shaqayso iyadoo gudoomiyaha gobolka iyo taliyada qaybta weliga caddaba kaashanaysa in ay dayacatir ku sameeyaan saldhiggii waa ku mahadsan tahay waana u haynaa marka waxaan leenahay jawaahir ammaanta ka badan gabadha iyadaa isugu filan ammaane
ugu dambeyn waxaa hadalka qaato madashan soo xiray jenaraal sulub oo ah taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed
waxaan isleeyahay ama aan ku kalsoonahay guddoomiyaha degmada iyo taliyaha saldhigu iyo taliyaha qaybta oo oday u ah hadday si wada jira u shaqeeyaan shaqo badan bay qaban karaan dhismayaal fara badan oo kuwan ka waaweyn bay samayn karaan amniga way sugi karaan shaqooyin fiican bay qaban karaan marka waxaan ku bogaadinayaa wada shaqayn iyo midnimo iyo isgarabsi inay maaragta shaqada ay eh, eh, ay ku wadaan siina adkeeyaan midda ay hadda hayaan waxaan u mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad guddoomiyaha degmada iyo taliyaha saldhiga iyo taliyaha qaybta ilaa taliyaha qaybta guud saraakiisha qaybta shaqadan fiican ay ka qabteen saldhigan oo caawa maaragtay eh, ay iska leeyihiin ammaanteeda guddoomiyaha degmada iyo taliyaha saldhiga noogu martigeliyeen inaan maaragtay la aragno shaqada ay qabteen waxaan leeyahay waad mahadsantihiin ku dhiirigeliya oo tusa oo ku casuuma saraakiisha dhiggiinaha ee joogta meelaha dundunsan ee ka tirsan gobolka banaadir ee qaybaha iyo degmooyinka ragga jooga ku casuuma tusa shaqada aad qabateen aan weli arag
faadumo cabduqaadir raadi ay tv-ga dalsan muqdisho
aada iyo umahadsantaha wareega faadumo cabduqaadir markana wakiilada beesha caalamka ayaa si deg deg ugu baaqay in la xakameeyo xaaladda cakiran ee taagan magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdifataax xilkacse ayaa waxa ay ku sheegeen in ay ka walaacsan yihiin halista xiisadaha oo kor u kacaya oo ay ka mid yihiin abaabulka ciidamada ee garowe ka socda joogitaanka ciidamadan ayaa cabsigelinaya dadka shacabka ah taas oo keentay in la xiro iskuullada ma jirto wax marmarsiino ah oo loo heesto rabshad ama hanjabaad cabashada waa in lagu dhammeeyaa si nabada oo loo marayo wada hadal waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada in ay khilaafkooda ku xalliyaan qaab nabadeed saaxiibada beesha caalamka waxaa weli ka go-an in soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed ku taageeraan dhisidda aasaaska bulsho nabad iyo barwaaqo ah waxaan si dhow ula soconnaa xaaladda waxaan ku baaqaynaa in si deg deg ah loo dejiyo xiisadda iyo in la yeesho wadahadallo deg deg ah oo ay yeeshaan madaxda siyaasadda iyo kuwa kale ee deegaanka qoraalkan waxaa si wada jir ah usoo saaray howlgalka kala guurka midooda afrika ee soomaaliya atmis biljam denmark jabuuti ethoobiya wafdiga midooda yurub fiinland jarmalka urur goboleedka igad ireland netherland norway talyaaniga ururka iskaashiga dalalka islaamka o i c ruushka suudan sweden switzerland turkiga boqortooyada midowday ee britain dowladda maraykanka iyo qaramada midoobay
aada ayuu mahadsan yahay wareega cabdiwaxiid cabdulaahi daahir markana ku dhowaad afar boqol oo qoys oo ay saameeyeen fatahaadda webiga ayaa loo qeybiyey gargaar raashin ah sida warkan uu faahfaahanayo ibraahim ew
isuduwaha wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka gobolka shabeellada hoose mudane maxamed yuusuf oo ka duulaya in loo gurmado dadka ay daadadka iyo fatahaaduhu saameeyeen ayaa in ku dhow afar boqol oo qoys waxa u qaybiyey gargaar ay ugu talagashay hay-adda qatar jaarati goobta gargaarkan lagu qaybinaya waxaa goobjoog ka ahaa maamulka deegaanka lafoole saraakiisha laamaha amniga iyo isudubaha wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka gobolka shabeellada hoose iyadoona gargaarkan maanta ay ka faa'iidaysteen in ku dhow afar boqol oo qoys islamarkaana ka soo barakacay deegaanada hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose isudubaha wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka gobolka shabeellada hoose maxamed yuusuf ayaa sheegay in dadkan ay yihiin dad haysta dhibaatooyin kala duwan ayna u baahan yihiin gargaar kale oo dheeraad ah
warbixintaas waxa u dambeysay warkayga warkii uu soo diray ibraahim ew guud ahaan warkii habeen dhegeystayaal caawa darta aad ka dhegeysanayseen oo naginta
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel